بسم الله الرحمن الرحيم سبح اسم ربك الأعلى الذي خلق فسوى والذي قدر فهدى والذي أخرج المرعى فجعله غثاء أحوى سنقرئك فلا تنسى إلا ما شاء الله إنه يعلم الجهر وما يخفى ونيسرك لليسرى فذكر إن نفعت الذكرى سيذكر من يخشى ويتجنبها الأشقى الذي يصلى النار الكبرى ثم لا يموت فيها ولا يحيا قد أفلح من تزكى وذكر اسم ربه فصلى بل تؤثرون الحياة الدنيا والآخرة خير وأبقى إن هذا لفي الصحف الأولى صحف إبراهيم وموسى
suurat laclaa suurad sabixismaan halkaana ka gelaynaa suurat laclaa waa suura makiya suuraddan salaado badanaa nabigu ku tukan jiray sala allahu calayh wasalam waxaa ka mid a salaada ciidda oo kale labada ciidood ragcada hore ayuu ku akri jiray suurat laclaa ragcada hore uu suuraddan ku akri jiray nabiga sala allahu calayh wasalam ragcada dambaydana suuraddan hadda ka soo baxnay ee suuratulkaashiya ayuu ku akri jiray jumcada oo kale ragcada hore uu suuraddan ku akri jiray sabix isma rabbika alaclaa ragcada dambaydana suuratulqaashuu ku akri jiray sidaasoo kaleeto witirka saqda dhexe marka salaatuleylka uu dhammaynaya saddexda ragco ugu dambayda ragcada hore saddexda ragco mid wuxuu ku akri jiray sabix isma rabbika alaclaa ragcada labaadna wuxuu ku akri jiray qul yaa ayuha alkaafiruun ragcada ugu dambaydana qul huwa allah axad marka meelahaasoo dhan ay sunno tahay in sidaas la yeelaa sunnadii bism illaahi araxmaan araxiim qaala tacaala ilaah wuxuu yidhi sabbix nastah isma rabbika rabbigaa magiciisa nastah rabbigii alaclaa ee sarraynta badnaa rabbigii sarraynta badnaa rabbigaas nastah alladii rabbigii nastah khalaqa abuuray makhluuqa khalaqa abuuray alkhalaa'iqa makhluuqa oo fasawaa simay markuu abuuray waladii rabbigii nastah qadara qadaray maqaadiirta iyo dhacdooyinka oo fahadaa makhluuqana ku hanuuniyey waladii rabbigii nastah akhraja soo saaray almarcaa daaqa oo fa jacalahu daaqii ka dhigay guhaa'an dun dunkaasoo axwaa madow ilaah wuxuu idhi subxaana sanuqri'uka midkii aqriyaan kaa dhigaynaa nabiga suubanow falaa tansaa halmaami maysid ilaa maa shay maahane shaa allahu ilaahay uu doono innahu alle yaclamu wuxuu og yahay aljahra waxa dadku kor u qaadaan iyo wamaa yakfaa waxa dadka ka qarsoon wanuyasiruka waa ku fududaynaynaa nabiga suubanow lilyusraa xaaladii fudaydka badneed aan kuu fududaynaynaa fadakir waani nabiga suubanow in nafacad hadday wax taraydo addikraa waanada sayadakkaru waxaa waansamaya man yakhshaa qofkii alla ka cabsanaya wayatajannabuhaa waanada waxaa ka fogaanaya alashqaa qofka shaqinimada badanoo ayaanka daran alladii shaqigiiyaa ka fogaanaya yaslaa geli doona annaara naarta naartii alkubraa weynanka badneed humma markuu galo kadib laa yamuutu dhima maa fiihaa naarta dhexdeeda ku dhiman maa walaa yaxyaa kuna noolaan ma sabix nastah isma rabbika rabbigaa magaciisa maxaa loola jeedaa magaca alle nastah qaara mufasiriinta waxay idhahdeen ismidu waa zaa'id oo waa silay ula jeedaan waa zaa'id waa nagii nir waa laga fiicany shanta lafdiya laga cabiro kelimadda carabiga ee macnaheedii asalkaah aan ku imaan oo ah zaa'id laaqi muqxam tawkiid iyo silo marka ismidan qaar waxay dhahdaan silo weeye ama waxay leeyihin zaa'idaba wey inta carabka ay waa ku ballaariyaan laakiin horta zaa'id qur-aanka in la yidhaha iyo laaqi iyo muqxam waa laga fiican yahay tawkiid iyo silaa la cabira haddaad cabiraydo marka marka waxay leeyihiin macnuhu waxa weeye sabbix nastah rabbaka rabbi nastah oo nuqsaanaya ayadoo dhan kaf laakiin sida ibnu jariir dabari uu doortay waxa weeyaan ismidu sideedaa loo daynaama zaa'idna la dhihima maxaa yeele magaca alle laftigiisa waa la nastaha oo magacyaalka ilaahay waa magacyaal wanaag badan oo waxa weeyaan nuqsaan iyo waxa weyn dhammaan wax oo ceeba aan lahayn wax nuqsaana ma tusaan biwajhin min alwujuuh sinaba uma tusaan dhammaan waxay tusaan sifaad kamaal sifaad kamaalah marka waxaa ka nastahdaa waxa weeyaan ilxaadka ilaahay weyna asmaa u leey walilaahi alasmaau alxusnaa fadcuuhu biha wadaru ladiina yulxiduuna fii asmaa'ihi iskaga tagaa ilaahay leeyahay dadka ilxaadka ku samayna asmaada ilahay marka ilxaadkaas ka nasta ilaad waa maxay ilaadku waa leexashada asalku lexdiga waa taqaana qalbiga sooma leexsaa waa dadka leexanaya ilxaadkaasuna afar macnaa soo gelaya magac ilaahay lahaa qofka inkira iyo sifa la lahaa oo yidhaa ma leh waa mulxid ilahay wuxuu le wadaru ladiina yulxiduuna fii asmaa'ihi magac uusan lahayn qofka ilahay u bixiyana waa ilxaad ilaahay magac uusan lahayn looma baxsho magac ulama bixi karta adugu ilahay magac looma bixiyo isaga asmaada iskale asmaadiisa ismaadu isku magacaaba bisa la yidhaha waa ilxaad ayaduna haddii aad tidhahdaa sifadiisa uu alla iska leeyahay aan naqsi tusaydana waa ilxaad waxaa kaloo ilxaad ah waxa weeyaan makhluuqa haddaad ku shabahdo oo waa maxay magac uu leeyahay inta soo dhambalato aad makhluuqa magac uga dhigeen sida mushrikiintu ay yeeli jireen allaata sanabkay caabudayeen allahay magaciisa inta soo dhambasheen ay laata u bixiyeen sanabkii ir laata yidhahdeen aziiz waa magac alle inta soo dhambasheenay cuzaa sanab ula bixeen marka magacii alle inaad makhluuq u bixido ood ilaahay addoommadiisa ku shabahdo waa ilxaad dhammaan marka ilxaadkaas ka nasta asmaada ilaahay afartaba ka nasta magac inaad ku bixido uusan alla isku magacaabin nabigiisuna uusan ku magacaabin sala allahu calayh wasalam mid uu alla isku magacaabay ama nabigu ku magacaabay inaad inkirto waa ilxaad inaad waxa weeyaan tidhaahdo magaca ilaahay baa nuqsaan tusaya waa ilxaad inaad addoommadiisa ku shabahdo ama magaciisii aad makhluuq ku magacowdana waa ilxaad soo ma jeedid oo waxa weeyaan aad ka ishtiqaaqato sida gaaladaasoo kalea laga hadlaya marka ilxaadka ka tag adiga oo ilaahay magaciisa nasta saas darteeda nabiga sala allahu calayh wasalam markuu akriyo aayaddan sabbix isma rabbika alaclaa wuxuu dhihi jiray subxaana rabbiya alaclaa uu dhihi jiray mar alla markuu akriyo salaad haddaad ku jirto markaad aayadda akrido intaadan anta u kaadid aad hoos waxaad leedahay subxaana rabbiya alaclaa xadiidaa ku soo arooray xoogaa ahlucilmiga gabolkooda ay daciifiyeen gabolna ay qawiyeeyeen oo ibnu xibbaan iyo xaakim iyo ay saxiix yeeleen oo dhahaya markay soo degtay suuraddii eed suuratulwaaqica aayaddii ku jirtay fasabbix bismi rabbika alcadiim markay soo degtay aa nabigu yidhi sala allahu alay waslam ijcaluuhaa fii rukuucikum rukuucda yeela fasabbix bismi rabbika alcadiim ka rukuucda maxaad leedahay subxaana rabbiya alcadiim waxaa ceeb iyo nuqsaan ka fog rabbigayga weyn saasaad leedahay markay tanu soo degtay sabbix isma rabbika alaclaa nasta rabbigaaga sarraynta badan ijcaluuhaa fii sujuudikum sujuuda tana yeela markaad sujuudsan tahay maxaad leedahay subxaana rabbiya alaclaa waxaa ceeb iyo nuqsaan oo dhan ka fog rabbigayga sarraynta badan marka laakiin waxaa sugan oo xadiiska haabitka ah mar kastoo la akriyo nabigu inuu dhihi jiray subxaana rabbiya alacla caadi markaad waakrisaydu ha ahaato markaad salaad ku tukaydu ha ahaato markaad halkaas marayo int aayadda markaad akrinta joojido subxaana rabbiya alacla kadib qiraacadaada wado sabix nasta isma rabbika rabbiga magaciisa rabbiga alaclaa ee saraynta badan alladii rabbigii nasta oo nuqsaaniya ceeb oo dhan ka huf khalaqa abuuray alkhaliiqata makhluuqoo dhan abuuray oo fasawaa simayo hay-addaas quruxda badan u abuuray makhluuqii waladii rabbigii nasta qadara qadaray wuxuu qadaray wax alla waxa addoommadaan acmaashay samayn doonaan qaabkay u noolaa doonaan qaabka ay waxa weeyaan u tarmi doonaan intaba isagaa qadaray fahadaa markaasu kuna hanuuniyey fiiri waxa weeyaan qaabka u noolaanayo qofkan xoolaha bahallada ilaahay baa qadaray haddii maanta meesha libaax uu caruur dhalo oo ilmo dhalo ilmuhu ayagoo xabkii ku yaalla inta istaagaana caanahiisa nuugaya yaa u sheegay oo yidhi nuug ilaahay abuuraa ku hanuuniyey ilaahay abuuray ee ku hanuuniyey isagoo dhacayo marna dhacayo marna nuuga ir alla ku hanuuniyey ridaa marka carruurka dhashana saas rabbi markuu abuuray shaygaan ayuu ugu talagalo qaabkii ugu talagalay inuu u noolaado ku hermi kadib waa dhaqaaqa markuu xergaabo geeduu daaqa iyadoo cidna u sheeginoo daaqdi dadka waa saas waxa weeyaan dadkiina waa noocaas qof walbaaba meeshii loogu talagalay xagga taranka waa saas waxa weeyaan dad hadda kufaar dullowday oo iska luntay maahane xoola xayawaanaadka duurjoogta xoolaha caadigaa midka labkaa wuxuu aadaa midka dhadiga ah kadib ay saas ku badanayaan wax ku dhalayaan fiir sidaasay wax ku dhalayaan ilaahi weyna markuu abuuray isagaa ku hanuuniy isagaa ku hanuuniy marka ilaahi waa qadaray waa ku hanuuniy mid shaqiyuu ugu talagalo u abuuray ahlunaar camalka ahlunaarka lagu toosina midna camal wanaagsana loo abuuray waladii rabbigii nasta qadara isagu qadaray wax kastaba sida loo noolaana sida loo tarmayo loo badana dhammaan rabbigii qadaray oo fahadaa ku hanuuniyey makhluuqiina waladii rabbigii nasta akhraja soo saaray almarcaa baaqa naqa isagoo cagaar yaroo qurux badan soo saaray oo fa jacalahu kadibna ka yeelay guhaa'an dun dunkaasoo axwaa madow waxa weye naqa marka hore waa soo baxaa kadib xoogaa booruu yeelana kadib waa daadana caleentu dhulkay ku daadana kadib markii abaar roob ku da-o dabayshu ku dhacdo dhuxul madoobu noqonakaasu burbura markaas wey dunku cawsku markuu madoobaado oo maaragtay markaas haddee xooluhu inay wax kala waayaan maan ma cunaan naf male markaas ayaa la yidhaha dun saasuu ilahay ka dhigay sidaas allah wuxuu badbedelaya allahaas nuqsaan iyo ceeb oo dhan ka hor ilahi wuxuu idhi subxaana sanuqri'uka waxaan kaa yeelaynaa sanuqri'uka mid qur-aanka akriyaan kaa yeelaynaa falaa tansaa halmaami maysid waxa weeye nabiga sala allahu calayh wasalam markii hore melku jibriil markuu qur-aanka ku dul akriyo waa degdegi jira waa ka daba akri jira markaasaa ilahay ka reeba yidhi laa tuxarik lisaanaka litacjala bih ina calayna jamcahu wa qur'aanu hadda carabkaaga dhaqdhaqaajin si aad u degdegto annaga dusheenay ahaatee qur-aankan inaan qalbigaaga iskugu keeno uusan kaa kala umin diyay ku macnata marka sanuqri'uka mid akriyaan kaa yeelaynaa falaa tansaa ma halmaamaydid qur-aanka markaasuu ilahay yidhi subxaana ilaa maa shay maahan insha allahu ilaahay doono maxaa loola jeeda ilaa maa sha allah laba macnay leedahay macnaha koobaad waxa weeye intii ilaahay doono inaad halmaamto waa halmaame oo waana intaasu siay qur-aan ugu halmaamaa nabigu ilaa ballanqaad allaaba jiree ina calaynaa jamcahu wa qur'aanahu aayad kale alla ku yidhi saas darteeda maxamed laminu shinqiidi wuxuu ka mid dhigay aayaadka waxa weeyaan daahirka ay moodayaan dadku inay iska hor imaanayaan oo u baahan in la jamciyo soo ma jeedin markaasuu jamciyo ka jawaabay oo sidaan soo socota uga jawaabay aayaddaas ilaah wuxuu sheegay inuu qalbiga nabiga qur-aanka isugu keenayo aayado kale wuxuu ku sheegay qur-aanku inuu maxfuud yahay uusan lumay inaa naxnu nazalna dikr wa inaa lahu lxaafiduun aayaddaanna ilaa maa sha allahu intii alla doono maha inta kale adaan halmaameyn oo inta alla doono waa halmaamaya laga fahmaa daahirka see loo jamcinaa waxa weeye intaan laleeyahay waad halmaamaysa haddii alla doono qowlka ugu sawaabsan waxa weeye waa inta ilaahay inuu nasaqo ugu talagalo waxaa jira aayaad ayaa ilaahay soo dejiya markaas uu soo dejinayo rabbulcaalamiin wuxuu ugu talagalaa waqti xilli kooban in lagu socdo kadibna la kor yeelo xilligii markuu dhammaado nabiga waa halmaama waa laga qaadaa lafdan wa macnanba aayadaha loo nasaqo wey waa arki doonaa nasqigu inuu dhowr nuuc yahay aayadaha lafdigooda iyo xukunkoodaba la nasaqo waxa weya qalbiga nabigana waa ka baxaya saasaa loo koryeela marka intaas alla doono wey ma markaasna kadib ilaahay aayad kaloo ka qayr badan u keenin ama lamid maa namsak min aayatin ow nunsiha na'ti bikhayri minha aw miliha wax alla waxaa nasaqno aayad ah nansa'ha waa qiro kale waxa weeyaan waxaan nasakno oo aayad ah waxaan la imaanayna mid ka qayr badan ama lamid ah uu leeyahy rabbulcaalamiin marka waxa weeyaan aayaddii la nasakay wey oo ilaahay uguwa talagalay markii horeba waqtigaas inay ku ekaato macnahaasa ugu sawaabsan macno kalea jiro waa iska tabarug ilaa maa sha allahdu ma ahan waxbaad halmaameen ee waa iska tabarugo markaad wax sheegaydo insha allahu in la yidhahdaa sawaab taasuna waa qowlka lakiin qowlkaas hora aada u cad ilaah wuxuu uhi subxaana inahu alle yaclamu isagaa og aljahra waxa kor addoommadu u qaadaan iyo wamaa yakfa waxa qarsoon oo hoos ay addoommada gabalkood ka qarsoon allay ka qarsoontahy maan alle wax ka qarsoon ma jiraan waxa kor addoommadu u qaadaan oo addoommada kale maqlayaan iyo waxa addoommada gabal ka qarsoon intaba alle waa ogyahy waa iskugu mid waxaana ka mid a cilmigiisa nasqigan aayadahan qalbigaaga laga saarayo in waktigaas kumeelgaarkaa lagu socdo xikmadda ku jirto ilaahay baa garanaya ilahay waa xakiim ilaahay waa xakiim wanuyasiruka waan kuu fududaynayna nabiga suubanow lilyusraa tii fudaydka badneed xaaladii fudaydka badneed tan suuratuleylan kusoo sharxay waxa weeyaan wanuyasiruka adaan ku fududaynayna lilyusraa xaalada fudaydka badan annaha khayrkaan kuu fudaynayna wy khayrka aqwaasha khayrka ah afcaasha khayrka ah ayaan kuu fuudaynayna daacaadka dhan ayaa kuu fuudaanaya saas weeyaan ilaa qofka waxa weeye saciidka ah ayaa ilaahay u fududeeya fadakir waani nabiga subanow in nafacad hadday wax taraydo addikraa waanada waanadu hadday wax taraydo waani haddaysan wax tarayna ha waanin wey saas wey oo waa maxay sidaas weeye qofka haddaad isleedahay haddaad waanido waa kasii dara oo fasaad kasii weyna ka imaana waa xaaraan inaad waanida markaas maxaa yal sideedaba ilaahay fasaad kuuma dirin ilaahayna fasaad ma amro ilaahay islaaxu amraa qofkan waxaa is leedahay qof waxaa jira kelimatu kufri inu ku dhawaaqay dhacdo haddaad cabaar la sii hadasho soo maadan arag saasoo kaleto wey sheekhulislaam ibnu taymiya wuxuu soo maray tataarkii waktigii ay waxa weeyaan muslimiinta kusoo duuleen kuwa tataarkii oo qamre ka dhergo meel iska yaalyaal bis oo iska agmar rag la socda ardaydiisa waxay yidhi sheekh maa qamradan ka reebna ilaa man raa minkum munkaran falyuqayirhu biyadiha nabigeenu yidhi sala allahu calay wasalam laga reebi maayo kuwa maxaa dhacayo haddaan qamrada ka reebno waxa weeyaan inta dhaqaaqaana gabdhaha muslimaadkaa tubsanaya munkar ka weynaa ka imaana ha yaalyaalina ka leex meeshooda soo ma jeedid marka haddaad amarka aad macruufka amraydo xumaan ka weynu ka imaanayda waa xaaraan weliba ijmaac ayayna ku soo naqliyeen ahlucilmigu maxamed ulamiin shinqiidi kitaabkiisa adwaa lbayaan fii iidaaxi lqur'aani bilqur'aan suurat lmaa'ida yaa ayuha aladiina aamanuu calaykum anfusakum laa yadurukum man dalla ina meelahaas eedan rajaynaya ka balka raajici waxa weeyaan ijmaac inay tahay culammada muslimiinta oo dhan ku ijmaaceen haddii shayga munkar ka weynu ka imaana inay xaaraan tahay in la reebo marka waanada hadday wax taraydo anfac hadday wax taraydo waxa weeyaan waani markay wax tarayso marka waa adiga adug moogi inay wax tari doonto laakiin dannigaaga laga hadlo haddaad isleedahay waxbay taraysaa maxaa yeele waxaa dadka loo waaniyaa waa saddex waxaa loo waaniyaa iqaamatu lxuja cala alkhalq makhluuqa in xujada lagu oogo ousan ilahay agtiisa cudurdaar ka helin rusulan mubashiriina wa mundiriina lianlaa yakuuna linnaasi cala llahi xujatun bacda rusul o waxaa kaloo loo waaniyaa waxa weeyaan macdiratan ilaa rabbika inaad berri qiyaama adug cudurdaar aadan dembi yeelan dembi inaadan yeelan oo waajibkaaga gudato waxaa kaloo loo waaniyaa qofka laftirkiisa in la rajaynayo inuu hanuuno lima taciduuna qowman ilaahu muhlikum o mucadibuhum markay yidhahdeen maxay yidhahdeen macdiratan ilaa rabbina walacallahum yattaquun laba shayaan u waaninaynaa ilaahay markaan hortagno inaan nidhano ilahay oo nagu sheegay labo waxaa kaloon u waaninaynaa waxaa dhici karta inay alla ka baqa marka saddexdaasa wax loo waaniya laakiin hadday ka imaanaydo arrin ka shar badan waasaas xaafid ibnu kaiirna masaladaasuu ku nuxnuxsanaya si fiicanna uu sharaxaya waxa weeyaan saxaabadiina waa ka soo naqlinaya saxaabadiina iyadoo cali bnu abi daalib uu leeyahay waxa weeyaan haddaad dad xadiid u sheegto aan caqligoodu fahmi karin fitnay ku noqonay oo uu leeyahay xadiu naasa bimaa yacrifuuna atuxibuuna an yukadaba allah warasuulu warma waxaad rabtaan alla yarsul in la beeniyo dadku qaabay fahmi karaan ula hadlo masaa'ilka gobol waxaa jira dadka haddaad u sheegto ay waxa weyan inay kufiyaanayda dhacdo maxaa la rabaa markaa taasoo kale inaad tartiib usoo dhisto dadka ilaa aad soo gaarsido heer ay fahmi karaan masaa'ilkaas ma aha weligeed loo sheegi ma maha laakiin ha soo fahmin ka soo dhis in alla la adeeco rasuulka la adeeco qur-aanka laga dambeeyo soo dhis fahamkooda kor u soo qaad soo gaarsi inay fahmaan u sheeg markaas u sharax ilaa wuxuu ihi markii waanada la sheego sayadakaru waxaa waansami doonaa man yakshaa qofka alla ka baqaya wayatajannabu waxaa ka fogaa doona haa waanada alashqaa qofka shaqinimada badan qofka nasiibka daran alladii kiya ka fogaanaya yaslaa gelaya annaara naarta alkubraa weynanka badan waa gaalka tan weynanka badan midka gelaya uma markuu galo ka gadaal laa yamuutu ku dhima maa fiiha naarta dhexdeeda oo wax way naftu ka dhicimi wax kasta mogta nafta qaadidda alla iska leh haddaan alla kaa qaadayn xanuun looma dhinto ya xanuun looma dhinto naartaas oo daqiiqadiiba inta laqada lafihiisa qarax ka dhigayso hilib kale la saarayo haddana naftu ka dhici mayso afar ilaa tisca wayba qaylaanay wanaadow yaa maaliku liyaqdi calaynaa rabbuka waxay leeyiin war rabbi noo bari maaligow inuu nafta naga qaado laa yuqdaa calayhim fayamuutuu walaa yukhafafu canhum min cadaabiha naftana laga qaadi mayo cadaabkana laga fududay mayo marka geerida maantaas waxa weeyaan wax walba ayaday ka jecelyihin way qariyayaan naftaana laga qaado maxaa xanuunkaa ka tegi lahaa dareenkaa ka tegi lahaa laakiin ma dhimanayaan walaa yaxya mana noolaanaya nolol qiima leh oo lagu raaxaysto ee waa nolol cadaab nolol cadaab laakiin dadka la sheegay waa gaalada kuwaas amaa muminiinta muminiintu marka cadaabka lagu rido ilaahay waynaa naguga ride kuwa dembiga galay ee la naarayo waana xaqiiqo dad muminiinoo tuka jira la cadaabaya siduu nabigu noo sheegay sala allahu calay wasalam dadkaas marka cadaabka la geliyo ee qadarkii loogu talagalay lacadaab naftua ka wada dhece xadiiskan waa inin dhigaya ibnu kasiirku ka raajiciya saxiixulmuslim kugu yaallaa naftaa ka wada dhacayda waa dhimanaya kadib ha laga soo saarin webiyaa lagu tuuri ahlujannahana waxa laleeyahay wax ku soo daadiya biya markaasay ku daadinayaan la rushayna markaasay soo dhalanayaan kadiba jannada la geyna xadiiska saxiixulmuslimka waa inii dhigayaan ibnu kaiirku qad aflaxa waxaa liibaanayuu ilaahay yidhi man tazakaa qofkii isdahira qofka naftiisa dahira ee shirkiga iyo xumaanta iyo macaasida ka dahira qofkaasaa liibaanay oo wadakara xusa isma rabbi rabbigiis magiciisa oo fasallaa tukada bal iska badaa ilaah wuxuu yidhi tu'iruuna waxaad dooranaysaan alxayaata nolosha addunya ee dhow waalaakhiratu midda dambaana khayrun khayr badan wa abqaa iyadaana baaqi ahaansho badan ilah wuxuu idhi subxaana inna haadaa intaan haddeer laga soo bilaabo qad aflaxa la fi suxufi warqadihiiay ku sugnaayeen warqadihii alula ee horreeyey suxufi ibraahiima nebi ibraahim warqadihiisiiay ku sugnaayeen iyo wa muusa nabi muuse ilaahi weynaa subxaana wa tacala dadka liibaanay sifaadoodu noo sheegi ilah wuxuu idhi qad aflaxa waxaa liibaanay man qofkii tasaka isdahiray oo waa maxay ee sakadii u baxshay fitradii naftiisii uu ka sakeeyey fitradii u baxshay xoolihiisii uu ka sakeeyey shirkigii iyo macaasidii iska dahiray intaasoo dhan waa soo gelaya wadakara isma rabbi rabbigiis magaciisana xusa hadde magaca loo la xusa waxaa soo gelaya takbiirtii ciidda fitradiiad soo bixida takbiirtii ciidda iyo kulli xuska ilaahay oo dhan fasallaa haddana tukada oo salaaddii ciidda iyo salaadihii waajibka iyo sunanka iyo kulli tukanaya salaadihi o dhan baa soo gelaya kuwaasuna waa ka mid ilah wuxuu idhi subxaana bal iska badaaya tu'iruuna waxaad dooranaysaan alxayaata nolosha adduunya ee dhow nolosha dhow marka koowaad waa daniya waa liidataa nolosha adduunyada waana faaniya waa baabe-e waalaakhiratu laakiin aakhirada khayrun ayadaa ka khayr badanoo ka barwaaqo badan wa abqa ayadaana ka baaqi ahaansho badan ma dhammaato iyadu marka wax qof caqli leh shay liitoo dhammaanaya ma wuxuu ku doorsan shay qayr badan oo dhammaanay min cajaa'ib alqur'aan qur-aanka cajaa'ibtiisa waxaa ka mid ah addunyaa boqol toban iyo shan gooraa lagu sheegay qur-aanka boqol toban iyo shan goor aakhiradana boqol toban iyo shana lagu sheegay hal mid isma dheera boqol toban iyo shan boqol iyo toban iyo shan ina haadaa kan ina haadaa halkay ka bilaabataa qad aflaxay ka bilaabataa ina haadaa kan lafi suxufi اluulaa ibnu kaiir saasuu doortay waa ku wuu kuu dhigaya ibnu jariirna sidaasuu doortay ibnu kaiirkuna wuu doortay in laga soo bilaabo qad aflaxa ay qad aflaxa inta ka soo bilaabata ina haadaa kan lafi suxufi warqadihii ay ku sugnaayeen warqadihii alula ee horreeyey maxaa loola jeedaa warqadihii hore allah kuu sheegay suxufi ibraahima wa muusa nebi ibraahim iyo nabi muuse warqadihiisii ayay ku tiilla intaan waa meelaha diimuhu isku waafaqaan marka intaanu diimihii hore ka mid eed labadaas nabiba suxuftoodu waa ku qoreen halkaana soomaaliya markay dhammaydo calayhi salaam ay yidhahdaan marka calayhi salaam waa hal nabi marka ma ibraahiinay ula jeedaan mase muuse ula jeedaan waxa weya iska badaa mar haddaysan daliil lahayn haddii sax loogu dhawaaqay waxay noqon lahayd calayhim asalaam in la yidhaha xaqa hal nabiyay ku salaam ayay salaamayaan halkaasna midkay ula jeedaan ma garanayo marka xadiisna male saxiixa